dowladda yuganda ayaa shaacisay in ciidamo milatari ah oo si gaara u tababaran ay dhowaan usoo diri doonta dalka soomaaliya kuwa oo ay sheegtay inay fulin doonaan howlgallo ka dhana xarakada al-shabaab brejer kenyanja muhanga oo ka tirsan milatariga dalka yuganda ayaa xusay in ciidamada si gaarka ah ay howlgallo qorshaysan ka fulin doonaan goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ka tirsan xarakada al-shabaab ee dhaca koonfurta soomaaliya hadalka sargaalka ayaa sidoo kale waxaa raacay madaxweynaha waddankaasi yuganda yuweri museveni oo isagana dhinaciisa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay gacansiinta dowladda federaalk soomaaliya dagaalka ay la gelayso xarakada al-shabaab oo uu sheegay madaxweynaha dalka yuganda in ciidamadiisa ka jooga gudaha dalka soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ay sii xoojin doonaan hadalka madaxweynaha iyo saraakiisha ka tirsan militariga waddankaasi yuganda ayaa kusoo aadaya xilli madaxweynaha waddanka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu shalay booqday waddankaasi yuganda isagoo doonaya in dhiggiisa uu kala hadlo arrimaha la xidhiidha in ciidanka yuganda ay qayb lixadla ka qaataan duulaan uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhowaan iclaamiyey kaasi oo ka dhana xarakada al-shabaab kadib wixii ka dambeeyey qarxii dhowaan ka dhacay isgoyska soobee ee magaalada muqdisho